bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warwaa barwal mawaadan maqlayn dhawaaqa ambalaska miyaadan se ogeyn mar haddii dhawaaqaasi la shido in gaarigu xaalad degdega ku jiro war kuwaan kuwii xaalad degdega maaha waddaday ku furanaya okay ma saas ah anigu waxaan ka imid meel haddii dhawaaqa ambalaasa la maqlo gaadiidku ay u banneeyaan waan ka xumahay tani ma aha taad ogayd fadlan darawallada wadda gaadiidka ay ku xidhan yihiin dhawaqa ambalaaska iyay u isticmaalin inay waddooyinka ku furtaan ee ha u isticmaalaano marka ay ku jiraan xaaladda degdega si aysan xaalad degdega iyagoo ku jira aysan gaadiidku waddooyinka uga xidhin
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimada sabtiha taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee january sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono haddii kan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doonaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta waxaa lagu doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal kadib doorasho ka dhacday runta ahaa jenaraal kahiye ee muqdisho dhinacyada ka qayb galay iyo dhinacyada sida u tartameen musharaxiinta markaas markaasi doorashada u tartamayay iyo sida markaas siyaasadda gaar ahaana siyaasiyiinta soomaaliya ee dhinacyada ugu sareeya xafiiska ay uga hardamayeen ayaan soo gudbi doonaa mas-uulka ama shaqsiga markaas ay doorteen waa kuma haddaba taariikhdiisa ayaan soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeya doorashada guddiga guddoonka baarlamaanka waa doorashada markaasi guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ee fiid ee maanta lagu doortay muqdisho waxaa markaasi eegi doonaa hanaanka u maareynayo shaqooyinka horyaalla isagoona ballanqaada inuu qaban doono doorasho cadaalad ku dhaysan waan soo gubi doonaa saaxiibyaal soogul waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa isla doorashadaas guddoonka ay guddiga ugu magacaabeen waxaa soo dhaweeyey inta ugu badan siyaasiyiinta markii loo eego midooda musharaxiinta haddaba hadallo ay ka soo saareen ayaan soo gabi doonaa saaxiib yaal iyo aragtidooda waxa ay ka qabaan doorashada maanta ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal wararka maanta ah ee doorashooyinkaas marka laga soo tagana waxaa si weyn u bilowday markaas dhinac dhaqangalka jadwalkii ay ku heshiyeen madaxda golaha waatashii qaran ee muqdisho kusoo gabagabeeyey shirkii u socday muddo toddoba maalmood ah oo dhinacyadu ay warmuurtada ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada ayaana bilaabay shaacinta kuraasta ugu badan guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa caawa shaaciyay liiska kow iyo toban kursi oo markaas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kuwaas oo dhowaan lagu qaban doono doorashada magaalada sumareeba caasimada maamulkaasi galmudug haddaba kow iyo labaatankaasi kursi dhinacyadu ay shaaciyeen sida loogu hardamayo musharaxiinta cusub iyo kuwa xilka xildhibaannimo hore ugu fadhiyey tartanka adag ee kuraasta qaar uu ku jiro ayaa caawa barnaamijkeena wareega kusoo gumi doonaa oo aadna ku dhegaysan doontaan qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doonaa maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in amarada wasaaradda amniga aysan ka shaqayn doonin gobolka banaadir siaas waxaa warbaahinta maanta u xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheer cali yare
waxaan ola simannahay wasaaradda amniga sida siddeed iyo toddoba-iyo tobanka gobol ee soomaaliyeed oo kale ayaan ola simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin dhuusa mareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jowharna ka socon karin ma jirta sabab culays gaara loo saara dadka gobolka banaadir arrintaas marka waxaan rabaa ayadana inaan sii adkayno
barnaamijka wareega ayaan caawadin kugu soo baahin doonaa oo qayb ka noqon doonaa gudoomiye cumar fashin waxa uu ka hadlay arrinta ku saabsan guddiga doorashooyinka guddoonka maanta ay magacaabeen ee heer federaal isagoo ka hadlaya ayaana soo gudbi doonaa bankiga dhexe ee soomaaliyana waxa uu soo saaray warbixintiisa sanadla ah oo ay kaga hadlayaan arrimo kala duwan guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaana khudbad ka jeediyey xafladda maanta lagu qabtay muqdisho oo warbixintaas lagu soo gudbinayay oo warbixinta sanadlaha ee bankiga ay kaga hadlayeen arrimo kala duwan somalilan magaalada hargeysa haddii aan aadno gabar ayaa maanta la sheegay in ay geeriyootay kadib markii loo ballansanaa meherkeeda inuu dhaco hase yeeshee qadarta al ayaa ka soo hormartay warbixin arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan barnaamijkiina caawan idinkugu soo baahin doonaa xaalad bini'aadanimona waxay ka jirtaa deegaano ka tirsan ama deegaan hoostaga degmada afgoy oo gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaana booqday warbixin dhammaystiro oo intaas ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doona saaxiibkii cabdicasiis mila saraad ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxamuudna barnaamijku idinla socodsiinaya soona saaray ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulaynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dil
saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa saaxiibyaal waxaan ku bilaabaynaa doorashada markaas guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana markaasi kusoo baxay musharaxa markaasi loo soo adaalinayay inuu markaasi kusoo bixi karo inkastoo hardan adag markaas uula galay dhigiisa musharaxii la tartamayay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta waxaa ay guddoomiyaha cusub ee guddigaas ay u doorteen kadib doorasho adag oo maanta ka dhacday xarunta tanada arizona ee muqdisho doorashada xilka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa waxaa ku tartamay oo musharax oo kale ah muuse geeli yuusuf iyo musharaxa kale ee isna lagu magacaabo cabdiraxiin cabdicasiis aadan kuwaas oo isku isku diiwaangeliyey tartanka xilliga guddiga doorashada xubnaha guddiga ayaa guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal u doortay inuu noqdo muuse geela yuusuf oo helay codod gaaraya ilaa iyo afar iyo toban cod halka musharaxii kale ee la tartamaya cabdiraxiin cabdicasiis uu helay kow iyo toban cod saasna ay ka dhigan tahay in yuusuf oo markaasi muuse geela yuusuf uu markaasi noqdo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal guddoomiye muuse geele ayaa horey usoo noqday guddoomiyihii kumeelgaarka ee guddiga doorashada waxaana haatan uu bedelayaa guddoomiyihi hore guddigaas ee doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro oo xilkii ay ka qaadeen xubnaha guddiga kadib markii eedeymaha u jeedeen maxamed xasan ciro waxaa lagu eedeeyey inay markaasi ku milmay arrimaha siyaasadda dalka inkastoo xilliga xilka laga qaadaya uu warbaahinta ka sheegay inuu xilka guddoomiyaha guddigaas uu isiga uu hayo kadib waraysi uu dalsan uu ugu warramay haddaba waxaan eegi doonaa doorashadaas sidaa ay maanta u dhacday iyadooda markaasi siyaabooyin kala duwan ay u hadleen siyaasiyiinta musharaxiinta ah oo intooda badan ay soo dhaweyn haddaba waxaan ku hormarinaa guddoomiyaha guddiga cusub ee doorashada heer federaal ee maanta la doortay muuse geele yuusuf oo warbaahinta la hadlay isagoona markaasi ballanqaaday inuu qaban doono doorasho dah furan oo dhinacyadu markaasi u kalsoonaan karaan
dhammaan guddiga sharafta leh ee fiid iyo guddiyada kaleeto oo doorashooyinka oo ka soo qayb galay marti sharafta faraha badan ee gobolkan soo buuxisay saxaafadda iyaduna aada u badan oo iyana ka soo qayb gashay si- doorashadan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan halkan ka akhriyayaa wax yar oo aan doonayo inaan idinku brief garayo Ee, magacayga waxaa la yidhaahdaa muuse geele yuusuf waxaan ku dhashay magaalada boosaaso waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa dibad ma aadin Ee, shaqooyinkaan soo qabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya dhowr iyo siddeetankii waxaan ka soo shaqeeyey wakaalad la yidhaahdo wakaaladda xabkaha iyo faleenka ee soomaaliya waxaan s- ka soo shaqeeyey amba en maayar ka noqday magaalada boosaaso waxaan sidoo kale guddoomiye gobol ka soo noqday en, gobolka bari waxaan en, ka soo shaqeeyey en, wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga agaasimo guud waxaan ka soo shaqeeyey wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda agaasimo guud waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga waxaan dalka ka asaasay shirkado kalluumaysi iyo faraqdhaliyaal eh, casri ah oo iminka dalka ka shaqeeya waxaan ka mid ahay xubin ka mida guddiga fiid ee gelinta doorashooyinka soomaaliya Een, waxaan jeclahay in aan hirgeliyo doorasho hufan oo hanaankeedu saxan yahay oo cadaalad iyo daahfurnaan ku dheerahan insha allah iyadoo laga eh, aan ka duulayno heshiisyadii madasha qaran ee ka bilaabmayey la- eh, toddobiyo tobankii sebtembar laba kun labaatan ilaa iyo en, agost laba kun kow iyo labaatan heshiisyadaas ooy madasha qaran dhammaantood ku soo saareen habraaca iyo iyo iyo waqtiyada doorashooyinka la qaban karo ee oo lagu joogo Een, waxaan insha allah jeclahay inaan sameeyo isku xir guud oo guddiyada dhexdooda ah sida guddiyada guddiga hirgelinta heer federaal guddiga fiid ee siid oo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhammaan inay si een, wadajir ah u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo sha- shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda Ee, waxaan guddiga insha allah dhexdiisa ku maamuli doonaa wadatashi cadaalad iyo in dad ay guddigu yahay guddi siman oo aan wax khilaafaadii dhexdooda ku jirin si ay u hirgeliyaan doorashada wakhtigeedu gaaban yahay oo shan iyo afartan cisho aad la socotaan oo u baahan in la dardargeliyo oo dad si toos ah loo abbaaro si wadajir ah waxaan guddiga sharafta le ka codsanayaa in ay codkooda igu sharfaan oo ay siiyaan si aan u gaadhsiino dalka doorasho lagu asaaso dowlad cusub maadaamay doorashadu muddo soo jiitamaysay ee waxyaabo badan ay ee, ku dahaaraayeen caqabado badan soo martay maanta waxaan u guntanaynaa insha allahu guddigayakan inaannu doorashada dardargelinno doorasho hufan oo hannaan wanaagsan oo daah furan inaannu qabanno insha allahu oo wakhtigii madasha qaran ay soo saartay een, aan ku soo gabagabayno si dalku uga baxo een, buuqa iyo iska qabsiga iyo dowlad la'aanta
waxaad degeysanaysaan barnaamijka horeega wararka afar baatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal muuse yuusuf waa markaas muuse geel yuusuf oo maanta lagu doortay muqdisho kadib markii uu helay codod gaaraya afar iyo toban cod sharaxii kale ee tartamayna uu helay markaa kow iyo toban cod waxaana sidaas ay ka dhigan tahay in uu markaasi uu yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geli yuusuf haddaba siyaasiyiinta inta ugu badan ee midooda musharaxiinta ayaa qudhooda soo dhoweeyey waxaana markaas ka mid ah xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cashakuur iyo dhinacyada kale ee markaasi siyaasadda markaasi ku jira ee doonaya kursiga ugu sare ee soomaaliya waxaana loo arkaa inuu yahay markaasi guddoomiyahan mid dhinacyadu ay si weyn ay ugu hardameen marka loo markii loo eego labada xafiis ee ugu sareeya ra-isul wasaaraha iyo ka madaxweynaha waxaana la sheegay in uu si weyn ay markaasi ay dadaal ugu riyaxayeen musharaxan ama guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal madaxweynaha maamulka puntland siciidani axmed madoobe ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana la sheegay markaasi in ay awoodooda iskugu geeyeen sidii uu kusoo bixi lahaa dhinaca kalena musharaxiinta qaarkood iyo madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in ay ayaguna ay gadaal ka riixayeen musharax la tartamayay ee cabdiraxiin lagu magacaabo hase yeeshee uu markaasi ay ku guuldareysan inuu soo baxo haddaba loolanka doorashooyinka ayaana si weyn isha loogu hayaa sida ay imika wax u qabanayaan dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahda duuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka qayb galay doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo markaas u guuleystay maanta yus waa muuse geli yuusuf isagoona soo dhoweeyay doorashadiisa
alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah mas-uuliyadta kala gedisan ee maantay munaasabaddan doorashada nagala soo qayb galay dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waa maalin farxadeed oo guul ah mar haddii aan si xura u qabsanayno doorashadii guddiga doorashooyinka madaxdiisii guddiga doorashooyinka ee heer federaal maantii waxaa halkan ka dhacday doorashadii guddoonkiisa oo ay ku tartamayeen laba xubnood oo guddiga ka mid ah mar haddii la tartamo waa iska caadi inuu qof uu guulaysto qofkaa guulaystay oo ah muuse geelle yuusuf waan ugu hambalyaynaynaa guushiisa muuse iyo guddigiisa waxaa laga rabaa howl aan sahlanayn oo culus taasoo ah muddadaa kooban oo la soo sheegay in ay ku qabtaan doorashooyinkii qaranka doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasiyad badan aad iyo aad u eed badan aad uga duwan doorashooyinka hore marka loo fiiriyo wakhtiga ay soo jiitantay waa doorasho tallaabtii aad qaadaaba ay eed tahay sidaa darteed guddiga doorashooyinka iyo guddoonkiisa cusubba waxaan kula dardaarmayaa inay dardargeliyaan oo ay hore u socdaan kana dhabeeyaan himilada ummadda soomaaliyeed oo ah in dalkan doorasho ay ka dhacdo wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan muddo cayiman inaad ku qabataan doorashooyinkii dalka ayaa laydinka rabaa gaar ahaan doorashooyinkii golaha shacabka runtii ma ahan howl fudud ma aha howl aad yarna ma aha marka waxaan leeyahay allah u fududeeyo guddiga iyo guddoonkiisaba qabashada doorashooyinka maantay oo ah shan iyo tobanka bisha koobaad ee laba kun iyo labaiyo labaatanka ayay dhacday doorashadaasi muddada u hartayna waa muddo ka yar afartan cisho afartankaas cisho in doorashadii dalka ee golaha shacabka lagu soo gebagabeeyey wax fudud ma aha waxay u baahan tahay karti iyo dadaal dheeraad ah waxaan rajaynayaa inaad ka soo dhalaali doontaan garanna doontaan mas-uuliyiinta la idin doontay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysay oo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korintaan beeka ahayn baro hoofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indhoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomi isku dheelitiran baa la yidhaah sabab suuq looga soo adeego uma baahno oo suugadeeda way wadataa gartay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii
dhaleeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saare sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay ka soo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiyey suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugeehee
macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid gaaban dhadhan isku dheeli tiran indomi indoomi waa ku quraaca ku qadee ku cashay xataa ku casiriyey waxaana lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaalla bakaaro qaybta bagaashka waddada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa eber lix hal toddoba toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga
barnaamijka wareegaad degeysanaysaan guddoomiya ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare ayaa ka hadlay wadahadallo socday muddo saddex maalmood ah oo maamulka gobolka banaadir la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho guddoomiye caliyare ayaa shir jaraa-id uu ku qabtay maanta muqdisho waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ah ay kala hadleen go-aankii maamulka gobolka banaadir u diideen in magaalada muqdisho uu ka dhaco banaan bixi la filayay khamiistii ee dib loo dhigay gudoomiye caliyaare cali ayaa xusay in odayaasha dhaqanka ay u sheegeen in sababta loo diiday banaanbaxaas ay tahay arrin la xiriira amniga iyo in xilligan aysan jirin baahi keeni karta in la qabto banaanbax maadaama heshiis laga gaaray doorashooyinka dalka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamul gobolka banaadir ayaa tilmaamay inuu jiro culays dhinaca amniga ah oo aysan doonayn in la isku keeno dadweyne isagoona markaasi sheegay in ammaanka shacabka gobolka ay mas-uul ka yihiin islamarkaana uu amniga kala qiimo badan yahay in lagu salayo doorasho muddo kooban dhaceysa si uu hadal ku dhigay caliracli ayaa carabka ku dhuftay in ay taageersan yihiin odayaasha dhaqanka muqdisho ayna ku bogaadinayaan dadaalada ah ay wadaan kuna joojiyaan banaanbixii dhici lahaa wuxuuna ka dalbaday odayaasha dhaqanka ee muqdisho in guddiga abaabulka banaanbaxaas u sheegeen sababta maamul gobolka banaadir u diideeyay ay tahay arrimo amni ugu dambeyntii waxa uu sheegay in amniga uu mas-uul ka yahay maamulka gobolka banaadir ayna u madax bannaan yihiin isla markaana aysan jirin cid kale oo lagala hadli karo arrintaas oo kalena amarada wasaaradda amniga xilgaarsiinta aysan ka shaqayn karin gobolka si lamid ah maamul goboleeda kale oo aysan ka soconin sida uu warbaahinta maanta u xaqiijiyey
bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad iska leh shirkayga jaraa'id ee saaka wuxuu ku saabsan yahay inaan caddayno mowqifkeenna ee ku aadan dadaalkii ay wadeen duubabka dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir ee ku aadanaa sidii la isku waafajin lahaa ee awaamiirta iyo go'aanada maamulka gobolka banaadir iyo rabitaanka saaxiibbada kale ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan halkaan ka bogaadinno dadaalka ay wadaan odayada dhaqanka innaga arrintaas wax weyn bay noo tahay waan muxuu ahay bogaadinaynaa waa ku faraxsannahay wax muddo dheer la'aa ayay ahayd in la helo odaya u istaaga danaha gobolka banaadir iyo dadka gobolka banaadir muddo dheer yaan runtii arrintaas baahi weyn loo qabay inay hadda odayadu isla qaameen ayada oonay qoro gaara furaha ku roginna ee farxad weyn inoo tahay waa soo dhowaynaynaa dadaalka odayadu wadaan shalay iyo daraad wadahadalayaan odayada yeelannay waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aannada aan soo saarnay ee ah magaaladan inaan banaanbax laga samayn karin iyo nuucyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaanbaxa ugu darnaato waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo oo haddii saaxiibbadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey madaxweynuhu bogaadiyey aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeedda haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiya annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan arrintaas waa arrinta waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la ballansan yihiin garabkii kale waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno horena aan u sheegnay oo ku salaysan badqabka dadka gobolka banaadir annaga dadka gobolka banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday wax lagu saleeyo doorasho muddo gaaban soconaysa qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay ku faraxsannahay bogaadinayno garab istaagayno odayaasha odayadu waa odayadeennii waxaan ku qanacsannahay inay fahamsan yihiin culayska amni ee na haysta inay fahamsan yihiin in arrintii doorashada laga heshiiyey oo maanta ayna jirin baahidaas waana garab taagannahay waana soo dhowaynaynaa waana ixtiraamaynaa wixii ay naguna soo laabtaan haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad yaad u mahadsantihiin waxaan ku darayaa oo aan rabaa inaan sii adkeeyo sidaa ka warqabtaan doorashadiiyaa la galay doorashada haddii la galay dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan federaalku waa mashquulayaa arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go'aankeennii ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasaddiisa iyo amnigiisa intaba oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay waxaan ola simannahay wasaaradda amniga sida siddeed iyo toddoba iyo tobanka gobol ee soomaaliyeed oo kale ayaan ola simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin dhuusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jowharna ka socon karin ma jirta sabab culays gaara loo saara dadka gobolka banaadir arrintaas marka waxaan rabaa ayadan inaan sii adkayno aad iyo aad yaan maaragtay idinkaga mahad celinaynaa waana mahadsanti
habiyey dhexe ee barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saac dhaadii haddaba sane magaalada muqdisho ayaan isla soo garin saaxiibyaal bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixintiisa sanadlaha ah oo iga hadlayeen arrimo kala duwan gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaana khudbad ka jeediyey warbixintaasi kadib
anigoo ka duulaya halkaa maalin farxadeed ah waxaan doonayaa inaan wax yaryar ka taabto wakhti dheer aanan idinka qaadan maanta xafladdan waxay nooga dhigan tahay iyo dadaalkii iyo safarkii dheeraa aynu soo gallay wixii inoo qabsoomay waa hiigsiga soomaaliya haddaan ku nidhaahno hiigsiga fog ee bangigu waa doctoorkaa sheegay weliba af ingiriisina wuu ku sheegay laakiin haddii aan u turjunno si qof waliba u fahmi karo aniga og inaa wada akhrideen oo vishanka bangiga taqaaniin hiigsiga fog ee bangigu waxa weeye in aynu door wax ku-oola ka geysanno sida dadka soomaaliyeed u heli lahaayeen nolol barwaaqo sidee baan door uga geysan karaa haddaan nahay bangiga dhexe yes inaynu xasiloonnida dhaqaalaha iyo ka qiimaha ama siqir bararka iyo siyaasadaheena la xidhiidha xasilloonidaha maaliyadeedka dalka oo iyadoon isticmaalayno awoodda bangi in aynu doorkeenna ka geysanno siyaasadda bangi ee sharcigu inoo jideeyey waajibaadkeenna ayaynu waxaynu door wax ku-oola ka yeelan karraa ama wax ka geysan karraa in nolosha dad badan oo soomaaliyeed aynu saamayn weyn ku yeelano dhaqaalaha waa sababta loo samaystay bangi dhexe ee adduunka waddan waliba uga maarmi waayo bangi dhexe waa hadafkeenna fog inaynu soomaaliya barwaaqo gaadho waxaa ka shaqaynaya dhammaan dowladda iyo ganacsatada iyo cid waliba laakiin waxaynu ku leenahay door siyaasadda bangigeenu sidaa ay noqoto wax weyn ku tari kara labaatanka milyan ee soomaaliya iyo noloshooda waa kaa hadafkeenna fog horta marka lagu turjumo luqad fudud haddii aan usoo daadego waxyaabihii inoo qabsoomay sanadkiina dhaafay iyo weliba dib haddaanu yaro noqonno ka horba waxaynu qorannay siyaasad cad oo jeexan ama istaraatiijiyad afar sana ah oo ah sidii aynu vishankaa fog aynu ka hadlaynay ama hiigsigaa aynu dhinaciisa ugu dhaqaaq lahayn istaraatiijiyaddaasi waxay qeexaysaa meelaha aynu rabno inaynu xoogga saaro mustaqbalka dhow iyo ka fogba waad akhrideen waa wada taqaaniin laakiin waxaa inoo suuro gashay inaynu istaraatiijiyadda la meel mariyo dabeedna qaadno tallaabooyinkii loo baahnaa inay hirgasho waxaa ugu horreeyey in central banka laftiisa bankiga dhexe dib loo dhiso gudoomiye maryam baa had sheegtay waa ahaan jiray bankigeenu waa hore fiscal agent keliya laakiin waa runteed hadda ma aha daliilkeediina sidii maryam tidhi wixii u daliilka ahaa markhaati u kaceeyey hadalkeedana halkan baan kelmado ka odhan doonaa waxaynu u hirgelinnay dibudhiska bangiga inuu yeesho awoodihii uu ku fulin lahaa inuu noqdo policy oriented regulator waxaa inoo qabsoomay haddaan in yar ka taataabto dibudhiska bangiga gudihiisa waxaa inoo qabsoomay inaynu siyaasado badan oo inaga maqnaan samaysano oo dee hortayna qaar la sheegay siyaasadda shaqaaluhu ka mid tahay ka mid tahay siyaasadda maaliyadda bangiga ka mid tahay siyaasadda tiknolojiyadda bangiga ka mid tahay siyaasadda wax iibsiga ama wax brocurementk la yidhaaho istaraatiijiyadda isgaadhsiinta ama communication ka mid tahay iyo qaar kaloo badan wakhti badan ku lumin maayo laakiin waxaa inoo qabsoomay inaynu in badan oo siyaasadihii ina hagi lahaa ah aynu diyaarinno si bangigu u helo dariiqyo cadcad oo u raacayo wax kasta oo qabanaya waxaa xigta inaynu infrastructureka wax badan ka qabanay xagga technologyga oo maanta bankigu leeyahay tiknolojiyad la mida ka adduunka oo aada u casri ah oo awood u siinaysa markaan isla helno dadkii aqoonteeda lahaa oo idinkaa iyo tiknolojiyaddaa ay noo fududaato inaan markaa ka midho dhalino hadafyadeena waxaa la casreeyey physical agenka laftiisa wakhtiyadii ugu dambeeyey oo in badanna laga shaqaynayey haddana maraya meel aad iyo aad u casri ah oo aad og tihiin sida ay adduunyadu aaminaad inoogu keentay iminka barnaamijka dencafsiga ee dalka ku jiro waxyaabaha aaminaadda ugu weyn keenay waxaa weye dowladdu waxay leedahay hal khasnad halkii doolare soo gala iyo kii ka baxaaba taasuu mara nidaamka bankiga dhexe wuxuu ku leeyahay doorka ugu badan isaga ayaa suuro geliyey inuu noqdo mid lagu kalsoonaado oo dunidu ina aaminto ama integrity ku helo oo dayn cafiska uu ku noqdo waxyaabihii ugu horreeyey ee lagu ammaano waddanka marka inaynu guusheeda sheegno banki dhexe runtii waa important waxaa iyadana guulaha wakhtiyadan dambe gaadhnay ama sanadka u dambeeyey ka mid ah sanadihii u dambeeyeyba aan idhaahe inaynu leenahay hab xisaabeed oo la mid ah ka adduunyada ugu dambeeyey ama standarka ugu sarreeya la isticmaalay i f r s loo yaqaan international financial reporting center waxaynu nahay hay-adda keliya dawliya dowladdu leedahay ee i f r s compliant waxaan kala taabanayaa inaynu muddo soddon sano ku dhow bangigii reservaha qaranka lagu dhisayey new york dib active uga dhignay waa wax aad iyo aad loogu fana faa'iidada ay leedahay wax laga yaabaa dad badan inaanay ogeyn laakiin innagu waa ognahay haddaynu nahay bangiga dhexe waa halka la dhigto kaydka qaranka in dib loo furaa waxay qaadatay in uu soo ogolaado oo saxeexo sekretariga arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo saxeixiisa lagu ogolaado yacni siday muhiim u tahay waxay keentay aaminaadda uu sekretariga maraykanku ogolaaday in dib laynoogu furo waa shaqada laynaga arkay haddaynu nahay bangiga dhexe taana ammaanteed idinka adag waxaa kaloo daliila waxyaabaha la taaban karo ay tahay inaynu sheegno inaynu bankiga dhex bilaabay inuu soo saaro riboodho ama warbixino xaqiiqada ku salaysan oo cilmi ah oo departmentkeena ama waaxideenna statisticada ee researchku ay soo saareen quater riboortkii ugu horreeyey oo ka hadlaya dhaqaalaha qaranka iyo macluumaadka la xidhiidha statistikada la xidhiidha ugu dambayntii waxaan kaloo iyadana xusayaa ma wada dhammayn karo wax inoo qabsoomay laakiin inaynu wax badan ka qabannay environmentka shaqada xafiisyada qalabka lagu shaqeeyo tababarada shaqaalaha waa badan yihiin laakiin waa haddii aan wax yar ka taataabto kuwaas waa waxyaabihii ka qabsoomay dibudhiska bankiga gudihiisa marka la eego financial sectorka ama sectorka aynu u nahay regulatorka iyo guud ahaan dalka mas-uuliyadda inaga saaran iyadana aan qaar yar ka taabto waxyaabaha inooga suuro galay waxaan waxaan regulate garaynaa iminka laysan haystaa afar iyo toban banki oo gaar loo leeyahay iyo xawaalado iyaguna toban iyo dheeraada dhammaantood waxay ku shaqeeyaan regulationo ama xeerar xeer nidaamyayaal iyo xeerar bankiga dhexe dejiyey iyo guidelines waxaasoo dhammi waa dadaal ku yimid reformka uu sameeyey bankiga dhexe waana kuwo la jaan qaadaya adduunka oo lehay standardkii laga rabay caalamka qaar waxaa sheegay doctor aweys oo iga horreeyey intaa waxaan ku darayaa mobile moneyda dalkeenna waa sector aada u weyn waxaa lagu qiyaasaa laba bilyan iyo badh lacag ku dhow inay marto waa hanti ummadeed oo aada u badan waxay leedahay waxaynu u naqaano systemic importance sector Mm, waxaa bangiga dhexe u suuro gashay inuu intuu u qoro xeer nidaamiye dabeedna fuliyo iyaduna waa guul kale oo la taaban karo oo caalamkuna inugu ammaanay inaguna tahay inaynu isugu hambaleyn Eh, mu- waxaa ugu weyn kaabaha ugu weyne ilaa hadda inoo hirgalay waa kaabahaynu m b s-ka u naqaan ama hanaanka lacag bixinta qaranka oo ah national payment system Eh, waxaana qiray eh, madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay halka fadhiya Eh, waa wax dalku aada ugu baahnaa insha allaahuna inta ka dhimanna aan ku darayno sida payment switchka oo aan beri dhow maqli doono inaynu iyadana aynu launch garayno sanadkan qaybtiisa hore insha allah dhowrka bilood aynu kusoo aado dadaaladan gale waxaa ka mid a inaan eh, dib u soo helay hantii dalka ka lumay qaar ka mid a oo ugu yaraan laba bangi oo ka mid a bangiyadii hantidu inagaga maqnayd aynu ka soo celinay lacag saddex milyan iyo badh ah eh, eh, dhowrkii sana u dambeeyey kuwaasu waa guulaha la taaban karo ama horumarka cadcad tusaalayaal ka mid a ee aynu gaadhnay waxaan mar kale ku celinayaa fursaddanu waa inaynu isugu hambaliyeyno tan oo kale waxa aynu qabanay iyo inta badan aanan sheegin iyo inta soo socota ee dadka iga dambeeya sheegi doonaan oo ay ka mid tahay inaynu maanta sanadkan aynu ku jiro helay eh, wax loo yaqaan clean opinion eh, buugaagteenu noqdeen ama xisaabaadkeenu eh, waxaa iga dambayn doonaa eh, maxamed cabdi eh, gm-ka oo inoo fasiri doonaa waxa taa macnaheedu yahay laakiin waa waxyaabaha waaweyn ee la guul ah oo ay tahay inaynu runtii isugu hambaliyeyno ee aan u istaagay bay ka mid tahay Eh, w- guusha ma keenin ama guulaha maamulka iyo boord waxay ku yimaadeen sidii guddoomiye ku-xigeenka iga horreysa sheegtay dadaalkiina eh, haddaad tihiin shaqaalaha bangiga Eh, idinka ayaa ah runtii eh, real championska ama cidda eh, guusha loo nisbeeyo maamulka iyo boodhkaba oo wada socda oo maamulba aan isku nidhaahnee shaqadoodu waa tilmaan dhiirigelin hagid laakiin cidda laga rabo inay waxaan qabato oo buruuf garaysay inay qaban karaan waa shaqaalaha bangiga mar kale ayaan idiin mahad celinayaa dhammaantiin Een, haddii aan u soo noqdo waddada inoo hadhsan een, waddo dheer baa inoo hadhay hadda waa inagii bishanka ama hiigsiga bangiga ka hadlaynay Eh, eh, inkastoo aan wax badan qabanay ma dhihi karo wax walba waan qabanay waayo waan ognahay shaqaada badan baa inoo hadhay shaqada badan ee inoo hadhay waxaan ka magacaabi karaa eh, dhowr xabo ilaa ilaa lix ama toddoba meelood ay- oo ina hor taala inaynu wax ka qabanno waxaa laynaga sugayaa eh, sannadaha dhow ee soo socda haddii ilaahay nala qabto inaynu dib u soo celinno lacagtii dalka oo aynu dalka u yeello eh, lacagtiisii shilinka ahayd oo sharci ah isla markaana ah mid farsamo ahaan xafidan taasi waxay furow tahay inay bankiga dhexe u fududaato inuu dejiyo isla markaana fuliyo siyaasadda lacagta dalka iyo tasarifka oo oo ay ka abuurmaan tuuliska ama een, wixii bankiga dhexe u baahnaa inuu siyaasadihiisa dhaqaalaha kobaciisa eh, uu ku taageerayo oo ku qabto sida sicir bararka oo lala dagaalamo iyo mas-uuliyadaha kale ee saaran ee siyaasada dhaqaalada waxaa waajibkeenna ina saaran ah oo aynu iminkana wax ka bilownay laakiin shaqadeeda in badan inoo hadhay inaynu een, dhisno isla markaana si wacan u maarayno een, kaydka qaranka waxaa loo yaqaan fo- foreign exchange ama, ama foreign exchange reserves waxaa kaloo aynu u baahan nahay national payment system baan samaynay inaan sii casriyeyno kordhino sidaan sheegay eh, hadday tahay payment switchkii iyo iyo qaybaha kale ee ka dhiman oo iyaguna eh, aan waqti dhow insha allahu eh, rajaynayno inaynu ku darro waa howlaha inoo yaal bay ka mid tahay
ebiya ugu dambeey barnaamijka horeygii wararka afar labaatanka saacadadeeda dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal gobolka shabeellaha hoosen waxaa laga soo sheegayaa xaalad bini-aadamnimo in ay ka jirto gaar ahaan degmooyin hoosmaada ah ama markaasi deegaan hoosmaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin maamulka tirsan ayaana booqday warbixintan soo socota waxaa ku eegaya oo markaasi noogu diyaray xaaladda halkaa ka jirta welihiina ibraahim maxamed madow
deegaanadanu ay ka mid yihiin husley bucurow iyo deegaanka dacaarta oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada afgooye ayaa xilligan ka jirta xaalad bani aadamnimo waxaa deegaanka maanta kormeer ku yimid wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen faarax si loo kormeero xaaladda amni iyo midda nololeed ee ka jirta deegaankan deegaankan oo ay joogaan ciidamo beeleed islamarkaana iyaga isxukuma ayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye faahfaahin ka siiyey xaaladda xilligan ka jirta deegaankooda iyo sida ay isku maareeyaan waxaa ka codsayaynaa guddoomiyaha amniga bahayaal badanaa jirto xagga deegaanka buulo dacaarta ah waxaa ka codsayaynaa wax lacag eh, wax rasaas eh, waxa xaquuqa leenahay male oo helno dowladda waxaa ka codsayaynaa inay waxaas naga soo gaarto waxyaal badanaa jiro oo colaadi iyo qashan jiro iyo difaacya codsigaasaa jeedahayna in nal- oo nalagu dulqaataa rabnaa odayaasha dhaqanka ee deegaankan ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in loo baahan yahay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada deegaankan aan joogno waxaa ka jira dhibaatooyin aad u fara badan sida ugu muhiimsan ugu dhibka xoogga leh wuxuu ka haystaa horta deegaankan biyo la'aan waxa ugu daran biyihii la cabi lahaa aad iyo aad ayaa dhibaato looga jiraa ceelal waa loo baahan yahay waxbarashadii iyada sidoo kale eedna aadaa loogu dhib qabaa waa loo baahan yahay mataqaanaha iskuulaad waa loo baahan yahay ciyaalka waxbarashadoodii aaday u maqan tahay in si degdeg ciyaalkaas loo soo gaaro waxbarashadoodii tacliimka waddanka ka socda ay ka qayb galaan waxaa kaloo loo baahan yahay caafimaadka waa loo baahan yahay ilaahay ku mudarnaada alxamdulilaah meeshii hawooy- hooyooyinka umalisada maanta haddii ay lagu soo boodo meel la geey lama haayo marka waxaan rabnaa dhulkan nawaaxigiisa intaas laeg oo toban ilaa iyo toban boos uu yahay cid allaale ciddii masaakiintaas wax u qabanayso dhulkan cid isku haysata ma jirto waqaf waaye waqafkuna ka mid yahay deegaankana iska le cid allaale ciddii maanta wax inay u qabato u diyaar eh masaakiintaas waa u keeni kartaa cid ku haysan karta ma jirto cid kadoodasana ma jirto gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen faarax oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa faahfaahin ka siiyey kormeerka maanta halkan ay ku soo gaareen isagoona dhammaan hay-adaha caalamiga ka dalbaday in dadkan ay u soo gurmadaan waxaa safar shaqaa ku soo gaarnay tuulooyinka kale ah bucurow buslow iyo dacaarta waxaan kala kulannay soo dhoweyn aad u wanaagsan sidoo kale waxaan odayaalka iyo dadka deegaanka iyo bulshada ayna soo gudbiyeen cabasho ku saabsan inaysan tuulooyinkaas lahayn eh, wax waxbarasho ah wax m c aja sidoo kale naysan koolin sidoo kale in waxaa joogo oo la ii sheegay ciidan deegaan ah oo gaaraya ilaa iyo laba boqol oo ciidan ah oo aan nambar dowlad lahayn oo aanan lahaynin eh, wax xaquuqee dowladeed marka insha allah waxaan rajaynaynaa baahida deegaanka inaan si dhaqsi laha ugu soo jawaabi doono ka dowlad ahaan ka maamulka degmada afguy ahaan waxaan rajaynaynaa mar walba inaan kusoo noqo doono insha allah hadduu ilaa yidhaahdo sidoo kaleetana waxaan baaq u dalayaa jaaliyadda halkan ka soo jeedo waa aragtaan dadkiina iyo deegaankiina inaad si idinkana si lamid ah aad kasoo jawaabi doontaan insha allah inaad baahida deegaankan aad wax ka qaban doontaan insha allah saas aan rajayna odayaalka iyo dhammaan shacabka deegaankana waa mahadcelina ciidanka deegaanka halkan joogan waxaan leeyahay hawsha aad u haysaan dowladda weyna og tahay waa in idinku ogaa doontaa insha allah waxaan rajaynaynaa in marka ugu horeeyo iyo sidii ugu dhaqsiya badan inaan kusoo jawaabi doono
deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada ka jirta xaaladaha abaareed iyo kuwa bani'aadanimo iyadoona maanta ay soo gaareen wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen faarax ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan deegaanka dacaarta ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
ayahay saaxiibyaal waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa somalilan magaalada hargeysa waxaa maanta ka dhacday arrin aad loogu naxo bulshada soomaaliyeed ayaana waxaa maanta qulubtooda aada u gelgelay war naxdin leh oo ku saabsan gabar arooskeeda la filayey inuu dhaco maanta oo geeri lama filaan ah ku timid allah u naxdin dadka isticmaalaha baraha bulshada ayaana tan iyo saaka si weyn u hadalhayay dhacaddan waxaana farxaddii arooska mar qura badashay tacsida maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday qabanqaabada guurka allah u naxariistay faadumo ismaaciil iyo khaalid maxamed maxamuud oo la filayey inuu meerkooda ka dhaco maanta hotel ku yaalla magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ma jirin xanuun weyn kumana aysan dhiman shil waa ay nabad iyo caafimaad qabtay shalay ayaa lagu soo booday waxaana la filayey inay markaasi ay ka soo horeyso xaaladdeeda maadaama shalay uun la qabtay saakay waxaa ahaa guurkii bedelay geeri ayaa markaasi ka mid ahaa qoraal markaasi ama qoraaladiisa ahaa mid ka mid ah dadka aadka ugu dhowaa wararka laga helay ilo ku dhadhow qoyska marxuumada faadumo cusmaan aadan ayaa sheegaya in faadumo ay u geeriyootay xanuunka dhiikarka oo markaa kusoo boday qabaro ku yaalla magaalada hargeysa ayaana waxaa ka socday markaasi lagu aasaba maanta allah u naxariistay faadumo cusmaan oo maanta la filayay in meherkooda u dhaco hase yeeshee qadarta allah ay ka soo hormartay waxaana ku geeriyotay magaalada hargeysa iyo caasimada maamulka somalilan dadka soomaaliyeed markiisa jooga ayaana si weyn ugu naxay guud ahaan caawa barnaamijka wareega halkaas uu ku egaya saaxiibyaal cabdicasiis salaad mir ayaa farsameynaya anigo cabdinaasir maxamed maxuudna barnaamijkooda inla soo xosiinaya soona saaray barnaamijkan kiisa intaa ku kulma doona sidaas nabadgelyo